bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhumunsudyaalaha ka dhawaada warkaha miidnimo ee raadiyaha warsanga oo nimaadan intuuna guda jarna qodobada isin ka dhegeysaan walibaa ku mid ahaa madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ureedhan kanaqada iyo magaalada baydhabo wasiirka xanaanada iyo xoolo ee koonfur galbeedda soomaaliya yaa ku hadalay kulan lunku hadalaay nacfiga xanaanada xoolo qorshe ciidan lakadeji lafadaay cadaado iyo fashilami madaxweynaha soomaaliya waliba usiina ku hadalay dagaal ka dhiy gobolka sinaaga wasiir cawada waliba usiina waa laku weydiiyey eedeyntii dowladda qatar ee qaraxii boosaaso guddiga shirka reedinga liisiowka beelo galmudug oo diiri gaalkacyo dagaal xoogan iyo ka dhiyi deegaano ku tirsan gobolka shiiraana walgaradka xeraalena waliba sharuudii hakiirena qaybgalowka shirka reedinga liisiowka galmuduga qodobada banaanka ee warkaysin ka dhegeysan waliba ku mid ah trump oo la kaeeday inuu cunsuriyay xildhibaana taliyaha booliska romaniya oo xilkii lagu qaaday
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
waayahay dhugunsadayaal hamiinimo iyo hagalaasugo isniin axadin iyo baahas taariikhdan iyo keedinta labaatiyo sideedka bilo toddobaad ee julaay sanada labada kun iyo toban iyo sagaalka waliba hadheegtana qodobadiin ka winaya ee warka hamiinimo haddana ka dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya iyo reed hankanaqdii magaalada baydhabo mukhtaar sheekh aadan dalmar ayaa warkuun nin faahfaahiye madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareenye geeka riitaanka nagadi beledkun baydhabo diyaaradegenka shaati guduud international airport nimay baa ha ka dhawaayay aana ku tirsan xildhibaane iyo wasiire koonfur galbeed soomaaliya iyo dhiibo bulshada ha dhawaayo dhiikureeda maybaa warbaahinta un ku waramay aramoogi isaxamar ankaseedi xafiisjey usoona sheegay ini mardhow yo bilaawi doonaan in sprowga judicial hearing ee maamul goboleedka koonfur galbeed taasoona sheegay ini bilowganka dambooyeyba maamuuj ay ka mashquulsanaay dhowaanna jiditeedaas nagada doonaan haana science nabadeena dadki iniska mara doonaan
waxaan u baxnay ciidankii dufcaddii ugu horreysay oo gobolka shabeellada hoose tababarkii loo furayay ciidan afar boqol ah oo laga soo qoray gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada afgooye awdheegle iyo marko saddexaas degmo iyo tuulooyin toban iyo toddobo tuulo oo hoos timaado degmooyinkaas ciidankii baliiska ahaa loo suubin lahaa oo la diyaariyey ayaa waxaa la geeyey tababar ugu furaynay xamar alxamdulilah waa lagu guulaystay si fiicana loo xareeyey tababarkiina waa loo furay shaqadoodana waa wataan waxaan ka qabnaa rajo fiican waxaa ku xigo dufcaddii labaad oo ayadana afar boqol ah oo ayadana sida ugu dhaqsaha badan loo xareyn doono ayadana dugsigeeda tababarka laga dhigi doono baydhabo haddaana furi doonaa bishan agosto insha allahu safarka annaga safar shaquu ahaa tababarka ciidamadaas iyo arrimaha amnigu ku saabsanaa iyo inaan la kulanno dowladda federaalka aan aragno madaxdeeda sare qorshe noo wada socday oo amniga ku saabsanaa aan kala hadalno intiiba waa noo suurta gashay prime ministerka waa maqnaa madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankaa joogay madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankaba waa is aragnay wixii aan u soconayna waa kadawaa kala hadalnay oo golaha wasiirada iyo dadka maamulka ku jira iyo xildhibaanada iyo ururada bulshada kulli meel kasta oo joogtaan waxaan rabnaa inay u diyaargaroodaan sidii la isugu furi lahaa deegaanada koonfur galbeed oo howlgal aan u bilaabi lahayn rajo fiican aan ka leenahay meel fiicanna waa maraysaa insha allahu adinkana dee isxilqaan waxa la yidhaahaa ka socdo gobolka banaadir oo wax lagu dhiso annaga waxaan u baahannahay isxilqaan oo amniga lagu soo celinayo amniga lagu sugaayo waxaan rabnaa isxilqaanka annaga inuu noqdo amniga oo nin kastoo mas-uula uu isxilqaamo ururada bulshada ay isxilqaamaan haweenka gobolka iyo degmada ay ugu horeeyaan wasiirada iyo xildhibaanada ayaga ay noqdaan hormuudka amniga dadka ka shaqeynaya aada iyo aada u mahadsantihiin
madawiinaaga arantunguse sheegaya may bahaytay toomarkista buusa madawiinaaga arantunguse sheegaya may bahaytay toomarkista buusa hakana naga ow ilowna dadkiyaa may baa ciid unkuwar dhowri doonaana sidii ballamo inta badan madawiinaaga galaa un fulii doono godob hanga inistoroowka jiditee eedeedan mahadsanin wariyahena mukhtaar sheekh aadan dalmar wasiirka xanaanada iyo xoolo ee koonfur galbeeda soomaaliya ee ku hadalay kulan lunku hadalay nacfiga xanaanada xoolo warkuun welibaani faahfaahiyey markala mukhtaar sheekh aadan dalmara kulanku waa uu sadaafuri wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yaa ujeedadiis may bahay sidii kordhanka qaado lahay nacfaga xoolaha may baanaha ku qiib galay beec mushtari dhakhaatiir iyo weliba hay-adu ku shaqeeyaan dhiniga xoolo daahfurka wadatalabowku may baa hadallo kooban ku jeediyey wasiirka xanaanada xoolo dowlad goboleedka koonfur galbeed mukhtaar maxamed guuleed oo ah ku qiybgalayaalkii aftiini kulankii iyo walyaabo inta badan diiradda laka saaro intiisa dareer islamarkaasna mayba ka dhiirigeliya ha ku qiibgalayaalkii ini oo ha bambiyang fikrado waltar angle korangaadowka nacfuga xoolo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hay-adaha ku qeyb galay iyo martisaradka dalka casuumi ee shirkun ka saabsan wax soo saarka xoolaha iyo caafimaadka marka koreysa waliba sigan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdsalaan eedyadaan ka faraxsanna geeka intaysahanu kula qeyb galaan barnaamijkan eedka muhiimkan ah oo laka hormaryahayo xoola deegaanada koonfur galbeed maadaama deegaanada koonfur galbeed iyo deegaanada inka xoolaha badan soomaaliya guud ahaan xoola la dhoofiyahay badanaan iyo in xoolaha ku jeeda deegaanadu wasaaradda waliba go-aansatay marka in iyo dadka bahwadaagta leh ama barnaamijyada xoolaha ka saabsan in wada tashi kula suubido qaabkii xooladaas lin hormari lahaay wax soo saarsho iyo sidoo kale caafimaadkiisho qaabkii linku fikri lahaay waliba aragahaydo dhakhaatiir oo muddo soddonkii sano adanka dambuya ku shaqeeyay dhinaca caafimaadka xoolaha dad oo ganacsatee farmashiiliyaal aragahay sidoo kale iyadoogi aragahay marka waliba nin suurtow doona insha allah wadatashigaas kudib in walbadan oo isbedel ay ka kooyaan deegaanada koonfur galbeed dhinaca horumarinta xoolaha heejiyo ka kooyaan iyo rajeyn haddii la hindin insha allah barnaamijkun kulley agaasimaha iyo tiimka wasaaradda ku dareero yaa sii wada doona un waliba aan koyna markun ka wasaarad ahaan ama wasiir ahaan intuuna barnaamijka siin daah furno eedyadan mahadsantiin han ku qeybgalo kasan han ku qeyb galeen barnaamijkan waliba rajeeyo inuu sanaga doono barnaamij eedan muhiimsan maadaama wasaaradda iyo mandatesi ay in xoolaha deegaanada koonfur galbeed iyo culeys isku saarto qaabkii iyo antara ma lahaayeen ama caafimaadso iyo korasho mas-uuliyad ku saaranta eedeedan mahadsantiin shirka linktargali intii laku ka hadalo wala saarowka xoolaha iyo caafimaadshona nindaah furni eedan mahadsantiin wada talabowkun oo sidoo kale iyo ku maadeen wasiirada wasaarado ganacsiga iyo cadaalada dowlad goboleedka koonfur galbeed yamayba laku dhursigay markuu suleeda kureed iniyo ha ku bahana tala wal tar leh isla marhaantaasna insi helo korta wasaaradda xanaanada xoolo dowlad goboleedka koonfur galbeed wadiiqo xoolo dhagatada deegaanada koonfur galbeed dhammaantiyo anfacda korna qaado korta nacfaga xoolo mustaqbalka dhow ikan dheer waliba fashilmay qorshe laka fadaayo ini ciidamo laka dejiye magaalada cadaada kureedda markii diyaaradoogii ciidankaasay wadi iyo ka degi waayaan garoonka diyaaradoga cadaada ila wareedyo ayaa sheegaan ini lama diyaaradood oo iyo wadeen ciidamo diiraw ilaa boqol askari la fadaayo hirabtun ini lakadejiye garoonka cadaada balse la sheegay ini rediyon naqdeen diyaaroogaase iyo la sheegay iniyo ku noqdeen hawada magaalada cadaada may oga sababto iyo unnoqdeen balse waliba la sheegaya inay landiidi inayo ka degaan garoonkaseyo warar ha ku baho waliba iyo sheegahayana ini ciidamadan oo dowladda soomaaliya ha ku dirtay muqdisho weeyin haano shalay ah lusuna iyo un diidaan inayo seedaan magaalooyinka dhusmareeb iyo gudhicaala ciidamadan oo boolis ee waliba dowladda soomaaliya iyo qorshaysay ini la jeeyay magaalada dhusmareeb balse mas-uuliyiinta maamulka ahlusunna ee magaaladaasi gacanta ka haya yasi adag in diidaan ini ciidamo cusub ee la jeeya dhuusmareeba ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali keyre ayaa ka sugan magaalada dhuusmareeba milasowaana weli kulamo uusa ka dhaleeyay mas-uuliyiinta maamulka ahlusunna ee galmudug kabiiri magaalada gaalikacyo ee xaaruunjisay gobolka mudugna weliba deeray xubno guddiga qabanqaawada shirka reedingaliisyowka beelo oo deegow deegaanada galmuduga haanasawaana dhowaan iyo maga dhowtay wasaaradda arrimuhu gudo xukuumadda soomaaliya guddiga waliba iyo hardhawaayana mas-uuliyiinta maamulka degmada gaalkacay iyo qaybo kaladuwan ee bulshada walibana iyo iyina ahaano kulmo iyo laweel adeen odayaalka dhaqanka iyo qaybo kaladuwan ee bulshada lamada dhina waliba iyo kuwada hadleena arrimo la xiriira shirka reedingaliisyowka deegaanada galmudug iyo sidii reer gaalkacay oo qeyb galan lahaayeen gogolo reedingaliisyowka ee taala caasimada galmudug ee dhuusmareba reer gaalkacyo waliba horey yoon ka baaqana inay shirka reedingaliisyowka laka qabado magaalada gaalkacyo maadaama iyo sheegaan inay madaxweynaha soomaaliya uus horay inshiid dhikay guriga nabadda xubno guddiga qabanqaawada shirka reedingaliisyowka beelo degow deegaanada galmudug waliba shalay iyo seedena deegaanka xaraale ee gobolkaasi galguduud iyadoo aan la kulmin odayaalka iyo walgaradka deegaanadaasi haabahaato dadka reer xilaale yashrudkiidan qaybgalowka shirka reedingaliisyowka galmudug ee magaalada dhusmareeba wararka luqeelaha degmada jaalaqsi ee gobolka hiiraan waliba iyo sheegahayana inay meelise uusa ka dhihi dagaal xoogan oo dhexeeyay ciidamada dowladda iyo han amisom oo ku dhinaya xarakada al-shabaab dagaalkaasi iyo ku dambey kuleeda markii xalay al-shabaab weerar iyo ka qaadeen xarumo ciidamada dowladda iyo han jabuuti ee ku tirsan amisom iyo kalahayaan degmada jaalaqsi walibana goobjoogyaal iyo sheegana inay dagaalkaasi usayko xoogan waalmeelisay fadhiye saraakiil ku tirsan ciidamada dowladda ee degmada jallaqsi walba iyo sheegana inayo isku difaaceen weerarkan koy dhinaga al-shabaab sidoo kalena khasaare iyo deersiyan dhinaga kale wararka lukeelo waliba iyo sheegahayna degmada sida jallaqsi ee gobolka shiiraan in ciidamada dowladda iyo han amisom iyo howlgal iyo kabilaabeen degmada jallaqsi xaafado iyo ku qoobanto iyo deegaanada kale ee hooskoyo degmadaas si kastaba haato dagaalkun ka dhigay degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan weli muu ku hadalna maamulka degmadaas iyo xarakada al-shabaab haabahaato xaalad yeeto degan markii laku reebo howlgelada iyo wadaan ciidamada dowladda iyo hangamisoma kureeda markii dagaaliyo ka dhiyaan gobolka sanaaga weliba dagaaladaasi ku hadalaya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi warkuun waliba ninfaahfaahiyaase sahre maxamed cabdiqaadir madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi yasi kuleelway baa uusan ka hadalay dagaalkii ciidamada militariga somalilan iyo haan uuse hogaamiyay korneer caale ku dhexmaray duuleedka magaalada carigaabo ee gobolka sanaag wayba uuse sheegay in dagaalkaas dhawa mar dhow in si nabad elanka dhamaayi doono islamarkaasna qof walba use qabo cabasho iyo wadahadalo unfuraayaan silanka dhamaaye xiisado kuteegan deegaano ku tirsan gobolka sanaag madaxweynaha somalilan iyo hadalka intaaska daray in iyo oo ilaaliyayaen sharciga somalilan iyo indulqaadayaan dhibaatooyin kastoo iyo habajahda waana iyo rajab faylan kumuujiyayaan dhammaayowka dagaalka sayti taliyaalka ciidamada iyo odayaalka iyo sheegeen in qaab nabadeed iyo unwajahayaan arinta somalilan ka dhexayta korneer caare oo kumid tahay jari saraakiil ciidamada somalilan ka taagan shaqaaqada ka taagan sanaag way dhammaan way dhammaan doontaa saa hore u sheegay haddii aan la yidhaahdo nabad baanay ku dhammaanaysaa wax wali wakti weli waxaa ladhahaa midhaha geelka markay bislaadaan iyagaa soo dhaca iyagoo cidina soo goyn dadkana nabadda wakti baa la siiyaa qof walba waa la dhegeysta wakti bay qaadataa way daal badan tahay laakiin taladu marka dambe iyadoo fiicanoo bislaata bay soo guci doontaa waanay dhowdahay haddii aan la yidhaahdo wax warwaroho weynoo halkaa ka jiraa ma jiro waa lagu dhan yahay odayaal iyo dowlad iyo ciidan waa laga midiysan yahay in arrintaa nabadda ay ku dhammaato nagu xukumad ahaan waxaanu diyaar u nahay oonu wadaynaa annagoo sharciga dalkana aan ku xadgudbayn in wax wal oo xagga iyaga dulqaad iyo dee maaragtay qaboojin iyo gacawaraatinimo ah inaanu u fidino u dulqaadanno annagu inta badan dabcino wixuuna dhaana dulqaadanno keliya wixii sharciga aana dhaafi karayn mooyaane waxay ta waa arrin fudud meel gaabmaba inay marsaa meel dhow iyaduna insha allahu way noo dhammaan doontaa saaka waxoogay barbay xiisadu kacday ilaahay mahadii way degan tahay imaka saacadda alfin arrintu way degan tahay odayaashii taliyaashii ciidamada barasaabkii halkii bay ka wadaan waxay ku soo noqotay arrintii nabadii waa hadalka taasina waa ilaahay mahadii wasiir cabado waliba usina waa laku weydiiyey eedantii dowladda qatar ee qaraxii boosaaso warkuun waliba nin faahfaahiyey cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan guddiga arrimo bannaanka ee golo shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya geeka xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho kala kulumeen wasiirka wasaaradda arrimo bannaanka xukuumadda soomaaliya mudane axmed ciise cawad guddigii iyo wasiirka su'aalo ka weydiyaayeen shaqooyinkii wasaaradda lala xiriiray arrimo dibadda ee soomaaliya iyo eedaynta lanjeedii dowladda qatar ee lala xiriiray qaraxgii kudhii magaalada boosaaso gudoomiyaha guddiga arrimo bannaanka ee golaha shacabka xildhibaan cabdiqaadir cusuble cali oo kulanka shir gudoomiyay yo wayba ku warbiyey qodobadiiyo kula hadalen wasiirka iyo guddiga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين maanta waxaan halkan xarunta golaha shacabka xafiisyadiisa villa hargeysa aan kulan kula yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda ama xukuumadda federaalka soomaaliya anagoo ah xildhibaano ka tirsanaa markaa guddiga arrimaha dibadda waxaa runta fadhi fiican oo saraaxo ah oo iswaraysi ah oo la xisaabtama ayuu ahaa oo wasiirka waxyaabo fara badan aan ka warsannay ku saabsan shaqada wasaaradda howlaha wasaaradda iyo howlaha ku saabsan diblomaasiyadda soomaaliya ee arrimaha dibadda dabcan halkan kuma soo koobi karo waxyaabihii aan wasiirka ka warsannay waxyaabaha ugu horeeya waxay ahaayeen maaragtay arrimihii ka dhacay qaraxii siddeed iyo tobankii may magaalada boosaaso oo ay ku dhinteen dad soomaali ah oo maalmo dhoweedba idaacadaha isla dhinac mareen ama soo daabacay wargeyska new york in dad dibloma dowladda qaranka diblomaasiinteeda iyo ganacsatadeeda inay arrimo noocaas kuwa rumayeen arrintaasoo guddiga horay oo warqad ugu qoray wasiirka arrimaha dowladda uu ka warska codsaday in warbixin naga siiyo isla markaas dowladda soomaaliya ee baaritaan ku soo dhiso dabcan wasiirka waa nooga jawaabay mowqafkiisuna wuxuu ahaa in dowladda qatar arrintaasi ay kartay oo ay beenisay waxba kama jiraan ay tiri hase ahaatee guddi ahaan waxaa weli noo muuqato inay jirto baahi in xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka ah ay ka istaagelaan shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan in arrintaas xaqiiqadeeda ay ka daba tagaan oo ay baaritaan ay ku suufiyaan ayna la soo wadaaraan golaha shacabka guud ahaan maahan wax caadi ah waa fal argagixiso in lagu soo eedeeyo dowlado aan saaxiibanahay xiriir leenahay diblomaasiyiintooda inay ama wax ka ogaayeen ama ay wax ka maqleen waxna nala wadaagin waa arrin aada khatarteeda leh weli mowqafkaasaan u sheegnay wasiirka inaan u baahannahay in baaritaan lagu suubiyo inkasta uu yiri wasaaraddeena arrimaha dibadda intina loo soo gudbiyo annagu wax dhaafsiisan oo aan maaragtay hawsheena ka qaban karno ma aynan jirin marka arrintaa iyada ah waxaa kaloo wasiirka aan ka warsanay maaragtay shaqaalaha wasaaradda iyo waxyaabo fara badan oo cabashooyinla soo gaarayay waxaanada moodaa inuu maaragtay waxyaabo fara badan oo waxyaabihii la weydiiyey wasiirka uu bayaamiyey ama uu tawdiixiyey xildhibaanada sharaftalena ay maaragtay jawaabo fara badan oo xaggiisa ah runtii ay ku qanceen idaacadda raadiyaha warsan iyo warkiihaminimo ku dhugunsay tan dhugunsadayaala afhayeenka aqalka koongareeska ee wadanka maraykanka ee ku tirsan xisbiga dimuqraadiga ee nancy pelosi waliba usiina madawynaha maraykanka ee donald trump uuse ka eedeeyey inuusa ka dhaqaaqay weerar cunsiliid ka saraysan kuridda markii beertiis ee twitterka uusa dhikay fadhiimo ku saabsan xildhibaan afrikaan amerikan ee master trump waliba twitterka uusa ka weeraray xildhibaan dimuqraadiya ee ilijaha comings iyo degmadiisa maryland madawynaha waliba uusa degmada baltimore ee master cominsa oo yoombodayan african american iyo ka tilmaamay meel jahwareer daran kuteegan master comings waliba trump uusa anqoray ini uusa xoog ansheegaday markii uusa daleecay qaabka lana dhaqmow muhaajiriinta ka sugan xadka maraykanka iyo mexico master coming waliba uusa hogaamiyaha guddiga aqalka koongareeska ee ilaaliyow dhaqdhaqaaqa dowladda uuse ku taageeray inay baaritaan dhab ee laka sameeya siyaasadda maamulka trump oo iyo ku mid ayin muhaajiriinta lakahayo xurumo master belosi waliba iyo itaa hogaamiyaha xildhibaanada dimuqraadiga ee difaacow master cominga comingis walibana iyo cambaaratay fadhiimo twitterka trump uuse hadhike ugu dambayntii dhawunsadayaal wasiirka arrimo gudo ee dalkaasay romania waliba uuse xilkii ku qaadayay taliyaha booliska kuredda markii la dilay gabar yar oo dhowr mar hadalbatay gurmad deg deg ee taasawaana waljawaabe lunsina gabartuun iyo laka sheegay daadiya ilaa tumiyo shan sano jar walibana la afduubaday arbaaday haabaato sidamar iyo booliska haweertii walibana iyan sheegtay faahfaahin ku saabsan meelo iyo lakahaya qoosiya iyo sheegaan inay askarte iyo wicitaanka gabarto iyo inin qaadana si dhabe meele booliska iyo sheegaan ini gabartaasi la aqoonsada meele iyo ha ku hadalaas amaiyo ka sugnaaytay gabarto weliba la malayaaya inay ka dhimatay gacanto qofkii afduwaday hiraabtay khamiistay weliba sadmar iyo haweertay nambarka gurmadka degdega ee dalkaasi halhallama weliba nambarkaasi iyo sheegtay in uus afduwadi daraawalkii wadi baabuur horay iyo hanqaadi waa sida wakaalada wararka ee a f b da iyo hawarmasa warkii hamiinimo idaacadda raadiyaha warsan siinkoy dhugunshadeyaal iyo hamiinimaada untaninkaaga warka walbaa saaray waana intaas idinku deediyaaya ano ee bilaahi ilaah sheekh shaab intay warkunka lama dowray dhunkulmaana dhugunshadeyaal sidaas iyo nabadgelyo